barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanihii ku magacownaa idaha iyo soomaalidii hore dhegaystayaal sida gabayga geeraarka iyo jiiftada hees dhaqameedii hore ma ahayn wax inta keligeed la curiyo fariimaha loo xambaariyo tu waliba waxay ku larnayd cayaar la tumanaayo oo madadaalo looga dan leeyahay ama waxay la socotay hawl markaas la qabanayo oo hawkarka ay leedahay midhaheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinayo guud ahaan marka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabtale ee noloshoodu ay ku tiirsanayd reer miyiga soomaalidu heesihii ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah looguna heeso marka la aroorinayo ama la shubaayo ama la fulinayo ama la geedigelinayo ama la daatinayo ama galbihii la kala agaasimayo ama la mayracaayo amaba xeryihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo iduhu inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kala baxo middood haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynaayo lagu hawadiyo waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tiriyo haddiiba ragga iyo haweenku ay cudhinta suugaanta kala leeyihiin sida la og yahay ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesta geela midda looda tan fardaha midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaarsa dagayso ay ku luuqayn jirtay iyo qaar kale dumar kasta waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabdasamayska caanalulista maqalwadista maaweelinta dhallaanka iyo dhammaan tixaha gaagaaban ee hawlihii ay qaban jireen xiriirka la lahaa guud ahaan miisaanka gaaban ama fudud ee maansada ayaa heestaha dhaqanka lagu curin jiray tan iduhuna kama duwana oo meeriskeedu wuxuu la dheer yahay kuwa geela iyo looda sida loo badinaayana waxaa tirin jiray gashaantimaha ariga raaca iyo hablaweynta dhaqaalihiisa ku kormeerta aaraabana waxay ku saabsan yihiin tilmaanta waxtarka ay iduhu u leeyihiin dadka dhaqda noloshooda taasna aan ku tusaaleeyo heesahooda dhowr ka mid ah oo markii ceelka loo wado ama casinta lala joogo ay habluhu ugu luuqayn jireen aan u horraysiyo tix laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qiraysay laxda iyo hooyadii dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayoo adaa hadalkiyo hadaa qa'ibaray mar kalena iyada oo ku ammaanaysa jiiraalada markay tahay hilibka iyo subagga idaha sida loogu baxsado ayay tidhaahdaa maalin cadaroo caana gaabteen codcodkaagiyo cadma la isdaray mar kale intay u bogto naysha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruuxayso ayay tidhaahdaa cambar nayshiyo cadka barida leh cukukubiyaal mar kalena sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo berrin kii ay markaa ku jireen ka deegaan roon uu iyada ugu sahan tegey markaas bay tidhaahdaa xaruw gudayoo geesigii dhaqay geeya fuuliyoo geeda kuu doon mar kale wanka ayay si gaara ula kabsantaa waxay u sheegtaa inaysan gar ahayn hooyadii dhashay inay weydi la dirgan la'dahay isaguna uu baruur la socon waayo hooy waxaan aad tiinayso hooyadaa wax ka sii ayay ku tidhaahdaa daylow habartaa doogi maysee doosha bar ugo mar kalena waxay la yaabtaa muggii ay halis galaanba siday iduhu u cayntaan siday ugu badbaadaan roobabka hillaaca weyn leh ee inta dhulka maaruqa biyo iyo baad miiran u roga markaas bay tidhaahdaa adoo haydelay oo ilmihii huray hagoogana roob soo hillaaciyoo soo hogla hogle mar kale iyada oo eebbe uga baryaysa abaaraha inaysan ku harin ayay ugu ducaysaa allow daylooy maalin dayruwaa oo dabayla leh oo dadba isnacay ha ku dilinoo ha ku dabar goy iduhu waxay leeyihiin socod qurux badan oo ninkaga iyo adhitirtooba ay ku isdogsadaan mar walbase ma ahe waa marka intay deegaanta ka cokanaadaan ay dhaadan yihiin marka ay qoodaynayaan ee gabar luuq wanaagsani ay heesahooda kolba mid ay dhagaha ugu shubto dabadeedna intay u bogaan ay labaca badida iyo macasha ay kol qura wada ruxaan iyada oo ku ammaanaysa xaraga socodka hebadnimada iyo cadkooda intaba waatay gabadha wadaa odhan jirtay idadhaylo male oo dhaqayo male waxa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen haddii waagadda xalaalkee maalin maalmaha ka mid ah ay hilib rabooto markaas baa heesta soo socota gabadhii curisay waxaa isula ekaaday socodka kibirka iyo suuruhu ku dhan yihiin ee gabadhaas reerka ladan ka dhalatay reerka ladanna u gashay iyo socodka isna xaragada miidhan ah ee idaha dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi sida inan inan sida inan weyn oo walaalale oo wadaad qabo oo wallacay tidhi oo wan loo qalay iswaraariyaal inkastoo curinteeda uu dumarku u badan yahay suugaantoodana lagu tiriyo haddana heesta idaha ragga qudhigiisu kama caagana maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meelisyo ay naftooda ku dhiirigelinayaan neefka idaha ahna ay ku ammaanayaan waxaa la yidhi nin ay ahayd berri oo ay kallan yihiin inuu idaha ceelka kaga horreeyo oo darkii wadaantii iyo yeeshii lagu subi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fiidambeedkii hurda qabatay wuu lulmooday markaas buu isku qabtay ma haddaad ceelka ugu dheermataa mase waad yala seexataayo xidigta waabade markay soo iftiinto ayaad u labalaxaadsataa ugu dambaystii wuxuu arrintii rogrogaba hurdo tala waa la noqon weyne markaas buu inta helheshay kabihii cagta ku ritay dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaacunay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo cabsintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay markaas buu yidhi awlalka xargagay oo xayaabada xagga sara ku leh xaaxa mooye xoolo kala ma leh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa ina toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo ka mid ah taxaanaha idaha iyo soomaalidu hore